qaraabada xidhiidh iyo silay ayaa ka dhaxaysay inay isxidhiidiyaan oo iskadariyaan adiga goraanana dee guurka muran iyo isqabadiiyo waxbaa ka yimaado halkaa qaraabadii ayaa ku wax noqonaysa mar labaad maqaasida guurka waxaa ka mid a in ummaddu isku xidhanto oo qabaa'ilku ay isku xidhmaan oo la isku soo dhodhowaado oo masalan laba reer oo aan isu dhoweyn markay kala guursadaan macnaha labadaa qabiil way isku soo dhowaanayaan oo xidhiir bay yeelanayaan kan qaraabada laga guursadaana waxaa laga yaabaa reerkii markiisa horeba is ahaa inay aafiye imtixaan ku dhex gala ayaaba laga yaabo waydaa qasada markuu u qastiyuu doono nikaaxaa guurkeeda sunna waxaa lasiya nadaru ilayhaa inuu ega qabla alkhidbati doonidda ka hor wain lam taadan yaanay idnin be walow waxa u sugnaaday takriiru nadarihi eegmadiisa inuu celceliyo wala yanduru eegina maya hayra alwajhi waalkafayn wejiga iyo labada kaf meelaan ahayna ka eegi maayo waxau sheekhu leeyahay marka uu ruux u qastiyo nikaaxeeda ee uu doono inuu ruux dumara guursado waxaa la sunneeyaa ruuxa dumara inuu eego maxaa yeele rasuulku sala la sl uxuhi undur ilayha nin gabadh doonayey muqiirat ibnu shucba oo gabadh doonayay rasuulku wuxuu ku uhi eeg waxaa xaqiiqo ah in guurkiinu markaa la daa'imin oo mawaddo iyo ulfo uu ku daa'imiye ama inuu idiin idaamayn doonaba oo uu idiin wanaajin doone eeg buu yidhi oo bimacnaa ruuxa dumara ku qana eegmadaasina waxa weeye qabla alkhidba waa inta aanu doonin intii uu goostay inuu ruuxan dumara guursado isla markaa wax hadala iyo doonidina aanay ka gudbin markaas ayaa la sunneeyaa inuu eego maxaa yeelay waxaa loo diidayaa yacni qofkani inuu ka bogto oo haddii uu doonayo uu ka noqdo ruuxii iyo reerkoodii oon midnaba hadal gaadhin laakiin haddii ruuxii dumar ahaay oo aada la hadashay ama reerkoodii aada wax gaadhsiisay haddaad sidaa kadib baan eegayaa oo dabeetana aada ka noqoto waa inaad eegtaa ay kuuba fasixinbe inaad meelaha aad u gasho ood ka eegto ayaa la sunneeyaa walow takriiru nadarihi eegmadiisa inuu ku celceliyana wuu leeyahay si uu dee uga fiirsado oo guurka dabadee aanu u murugoonin inuu ku celceliyana wuu leeyahay haddaba intee buu ka eegayaa buuhi walaa yandur hayra alwajhi waalkafayn wejiga iyo labada kaf ayuunbuu ka eegayaa intaa wejiga iyo labada kaf ee intaa hore oo waxay labadaa uga soo reebeen waxay dhaheen wejigana dee xaggii quruxda iyo jamaalkii baa laga eegayaa labadan gacmoodna bal jidhka hadda siduu yahay iyo hilibkiisa iyo arrimihiisaasaa laga eegayaa laakiin wax kale laga eegi maayo bay yidhahdeen culimmada qaarkood ayaa iyagu waxay ku tegeen sida daawuda daahiri iyo xertiisu inuu meel alliyaaliyo meeshuu u baahdoba uu eegi karaa xataa jidhkeeda oo dhanna ha ahaadee malaa waxaad moodaa soomaalidii hore la yidhi waa murxin jireenna inay malaa madabka haysteen isagu wuxuu leeya de wax alliyaaliyo wax lagu qayday ma jire rasuulku wuxuu yihi haddii aad karto inaad ka eegto wax kugu yeedho guurkeeda eeg buu yidhi marka wax alla xaqiida umu samayne maxaa idinku wadaada wejiya unu tidhaahdeen laba kaf wayaxrumu waa xaaraan nadaru faxlin mid qoodha eegiddii waa xaaraan baaliqin oo qaangaadha ilaa cawrati xoratin gabadh xore cawradeedina oo kabiiratin oo weyn ajnabiyatin oo ajnebi ah wakadaa wajaha wakafayhaana waa kulan mid cinda khawfi fitnatin fitna marka laga baqanaya wakadaa cinda alamni na waa la mid calo saxiixa haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxaa xaaraana mid faxliya macnaha qoodha oo qaangaadh ah inuu eegaa waa xaaraan cawro ruux xor ah oo weliba weyn oo xad lagu ijtiheeye gaadhay weynidaa loogama jeeda qaangaadh waa xad lagu ishtaheeyo oo lagu doono un gaadhay oo ajnebiyo weliba kan eegaya ajnebi oo ah inuu eegaa xaaraan bay ka tahay maxaa yeelay alla ayaa yidhi qul lilmu'miniina yaqudu min absaarihim waxaad ku tiriyaa nebi maxamedow ragga mu'miniinta araggiinna laaba ku dheh markaa kaa faxligaana dee waxa ku baxaya kii mamsuux ahaaye isaga alaabtaba laga gooyey kaa baaliqaana sabigi yaraayo ilmihii baa ku baxaya marka waa xaaraan learagalaaba ayaa ilaahay yidhi wakadaa wajaha wakafayaa cinda khawfi fitnatin waxa kaloo iyaduna xaaraana wejigeeda iyo labadeeda kaf labada gacmood inteedaa hore iyaduna waa xaaraan in laga eega cinda khawfi fitnati marka fidno laga baqanayo ee labada ruuc inay halkaa iska sii raacaan laga yaabayo ayaa iyaduna ay xaaraan noqonaysaa wakadaa cinda alamni cala saxiixi haddii fidno laga aamin yahayna iyadana waa xaaraan bay leeyihiin oo lama ogolo qul lilmu'mina yaqudu min absaarihim araggiina laabta ayaa la yidhi ama fidnaha laga baqanay ama yaan laga baqanin araggiina laabta ayaa la yidhi walaa yanduru eegi maayo min maxramihi dumarkii maxarimtiisa ahaa bayna suratin iyo warugbatin kama eegayo wayaxilu maa siwa wixii soo harayna waa xalaal wa qiila waxaa la yidhi maa yabduu wuxuu eegayaa waxaa muuqda fi lmihnati shaqada faqad oo keliya wal asaxu asaxna waxa weeye xallu nadari eegma inay xalaal tahay bilaa shahwatin ujeeddalaan ila alamati addoonti ilaa maa bayna suratin wa rugbatin intaa mooyaane wa ilaa sagiiratin tii yaraydna waa leegi karaa ila alfarja farjiga mooyaane wa ana nadara alcabdi addoonka eegmadiisa ilaa sayidatihi u eego wa nadara wa ana nadara mamsuuxin kaa laga masaxay eegmadiisu ka nadari ilaa maxramin ayuunbuu la mid yahay wa ana almuraahiqana kalbaaliqi baaliq ayuu la mid yahay waxau leeyahay sheekho ma eegayo maxramkiisa halkaa waxaan nidhi waxaa xaaraanaya inuu kii qoodhahaa ee qaangaadkaha gabadh xoroo weyn oo ajnebiya eego daba gabadha haddaanay ajnebiyo ahayn bal ka waran markaa wuxuu sheekhu yidhi ka eegi maayo maxramkiisa dumarkii maxaarimta ahaa ama nasab ha ku maxram noqdaan sida dee hooyadii iyo walaashii iyo wixii la midka ahaa ama ridaac nuugmaha ku xaaraan noqdaan oo dee kuinuji ama sodonnimaha ku xaaraan noqdaan isaga inoo keeni doone bayna suratin wa rugba xundhurtiiyo labada low wixii u dhaxeeya ayuun baanu ka eegeynin wixii laakiin xundhurtiiyo labada low ka sarreeya wuu eegi karaa buu leeyahay oo iyada waxba dhibaata kuma jirto oo cawro noqon maayaan inta kale marka loo eego ninkan maxramka eegidiisa qiil baa wuxuu leeyahay waxaa xalaal ah maa yabduu fi lmihnati faqad xilligaa ay dumarku shaqaynayaan ay gurigooda iska joogaan wixii muuqda ayuunbaa ninka maxramkii uu ka eegi karaa maxaa yeelay waxa kale dee baahiba uma qabo waxaa mihnada muuqdaa wejiga iyo madaxa iyo yacni gacmaha ilaa dee cududaha iyo ilaa mirfaqa luqunta iyo inahaasunba markay shaqaynayaan muuqda ay gurigooda iska joogaan intaasunbuu eegi karaa waxse ka badan ma eegi karo qowlkaas ayaanad moodaa inuu aada iyo laxaad u dhow yahay oo aada mooddo inuu kaa saxdaa yahay walasaxu xallu nadari bilaa shahwatin ila alamati asax waxa weeyaan buu idhi inay bannaan tahay in la eego shahwalaan iyo dan la-aan ila alamati addoontii waa la eegi karaa ilaa maa bayna suratin wa rugba xundhurta iyo labada low wixii u dhexeeye mooyaane oo iyada intaasunbaa xalaal inta kale waa la eegi karaa maxaa yeele waxay leeyihiin shaaficiyadu dee waa cawradeedii fi salaado ninka ayay la mid tahay qowlka taanigi wuxuu leeyahay maya wixii shaqada ayana ku muuqda ayuunbaa bannaan wax kalea ma bannaana taalis baa jirale waa xaaraan sidii xorrada oo kale ayuun bay la mid noqonaysaa inuu qowlkaasi saxiix yahayna sheekha ayay inoo keeni doonaa wa ilaa sagiiratin ila alfarja ti yaraydin la eegaa waa iska bannaan tahay ilmi yaraaya iyada aan la ijtihaynaynin ila alfarja farjiga ayuun baan laga eegaynin laakiin jidhkeeda intaa kale waa la iska eegi karaa buuli wa ana nadara cabdi walasax ana nadara alcabdi addoonka eegidiisa ilaa sayidatihi sayidadiisii tii lahayd uu eegaa wa nadara mamsuuxin kii macnaa dakarka iyo labada xiniyoodba la gooyey ay ka maqnaayeen kaa eegitaankiisu ka nadara ila almaxrami maxramka eegidiisii oo kale ayuunbuu la mid yahay maxramka eegidiisii ayuunbuu la mid yahay maxramka eegidiisana qowlka horena waa kiilaa maa bayna sura wa rugba ayuunbaa xaaraana qowlka labaadna maa yabdu fi lmihna unbuu eegi karaa buu yidhi markaa labadaa qowl ayuunbaa halkana soo gelaya wa ana almuraahiqa kalbaaliqi kii muraahiqa ahaa muraahiq isagu waa kaa qaangaarhka isaga dhowaaday kal baaliqi ayuunbuu la mid yahay kii qaangaarhka ahaa mar hadduu muraahiqba gaadho oo uu qaangaarhka iskaga dhowaado kii qaangaadhay ayuunbuu la mid yahay ila waxaa la soo awi طifli aladiina lam yadharuu calaa cawraati nisa ilmaha yareen cawrada dumarka waxba ka garanaynin ayuunbaa isaga laga soo reebay mooye kaa isaga qaangaarhka ku dhowaaday kii weynaan buu la mid noqonaya wayaxilu waxaaraan nadaru rajulin nin eegidda ilaa rajulin uu eegay ilaa maa bayna suratin warugba xundhurta iyo labada loginta udhaxaysa mooyaane wayaxrumu waxaaraan nadaru amradin amrad eegitaankii bishahwatin shahwo loo eegaana ayana waa xaaraan qultu waxaan idhi waawey haddaanay wakadaa bikayrihana waa lamid fila saxi lmansuusi walasaxu cinda almuxaqiqiinana ana alamata addoontu kal xorati bay la mid tahay waxau sheekhu leeyahay waxaa xalaal ah inuu nin ninka kale eego waa xalaal ilaa maa bayna surati warugba xundhurta iyo labada low inta udhaxaysa mooyaane oo intaas ayuumaana iska eegin laakiin jirkaa kale waa iska bannaan yahi inuu eega wayaxrumu nadru amradin amrad amrad waxay dhahan waa ninkaa dhallinyarada ah ee aan garka lahayn garhkii aanu weli usoo bixin kaas ayaa amrad la yidhahdaa kaa in loo eega bishahwatin dan iyo iyadoo wax looga jeedo iyaduna waa xaaraan iyo yidhahdeen oo ijmaac baabay culamada qaarkood ay usoo naqliyeen nawaawi ayaa wuxuu leeyahay qultu wakadaa bikayriha fi lasaxi lmansuus haddii qowlka asax ah ee la caddeeye aynu qabanno haddii aan fidne xataa aanay jirin fidne laga aami yahay ayadana waa xaaraana eegitaankiisu maxaa yeelay waa dee sida dumarka oo kale ayaa lagu fidnoobi karaa buu leeyahay qowlka asaxaana waxa weeye buhi cinda almuxaqiqiina ana alamata kalxurati addoontu waxay la mid tahay xagga eegiddeedu inay xaaraan tahay kalxurati gabadhii xor tahayd ayuunbay la mid tahay oo dee waxay wadaagaan xagga dhadignimada way wadaagaan xaggan fitno dee ugabaqadkeedna iyadana way wadaagaan qowlkaas ayaana asaxa oo markaynu xaggaa hore soo maraynay ee aynu ku jirnay salaada iyo cawrada markaynu ka hadlaynay waxaynu tilmaannay qaladkaasoo dhammi inuu ku dhisan yahay riwaayad yaroo ay soo arooriyeen ibnu jariir atabari iyo suyuuti iyo oo masalan aayaddan qur-aanka ay sabab nasuul uga dhigeen ya ayuha nabiyu qul liazwaajiga wabanaatika wanisaa'i ilmuuminiina yudniina calayhina min janaabiibihina dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayna dalika adnaa an yucrafna waxay dhaheen waxaa jirtay oo ay sabab nasuul uga dhigeen nimanka munaafiqiinta iyo dadka fusaaqda ah ayaa dumarka u bambixi jiray markay meelaha marayaan dabeedna marka la yidhaha maxaa leedihiin ee dumarka xortaa ay qabsaan le maxaa leedihiin bay odhan jireen waxaan idin moodaynay addoommo markaasaa aayaddani soo degtay oo la yidhi dumarku xorta ahi jalaabiibta ha qaataan daalika adnaa an yucrafna kaas ayaa u dhow in la ogaaday inay yihiin yacni xor oo falaa yudayna dabeetana aan la dhibin sabab nusuul noocaas ayaa xukunkan oo dhan lagu bineeyey kiibaa dabeedna waxaan u keenaya markaa oo ka soo baxaysa in dumarkii ayagu islaamka ahaa ee addoommadaha fusaaqdii loo daayey kuwii kale xorta ahaana iyagiina la xijaabay ayaa meesha ka soo baxaysa taasina waa mid aan xaq ahayn weeye waxaana si fiican uga hadlay sheekha ibnu xasmi la yidhaha kitaabkiisa almuxalla ayaa ka hadlay oo tilmaamay inay xagga abuurka iskaga mid yihiin oo ay wada dhadig yihiin diinta ilaahayna mid tahay dabeecaddooduna isku mid tahay waxa lagu kala geeyaana ay tahay mid xaaraana marka wuxuu tilmaamay ibnu xasmi in diinta ilaahayna mid ay tahay xagga abuurkaiyo dabeecaddana ay iskaga mid yihiin addoonta iyo iyo taa xortaahi waxa lagu kala geeyo oo diinana aan lahaynin walmar'atu haweenaydi maca imra'atin haweeney markay eegayso ka rajulin iyo wa rajulin bay la mid tahay walasaxu asaxna waxa weeye taxriimu nadari dimiyatin dimiyo eegiddeedu inay xaaranta ilaa muslimatin ay eegto wa jawaazu nadari lmar'ati haweenayda eegmadeedu inay bannaan tahay weye ilaa badani ajnabiyin ay eegto siwaa maa bayna surati wa rugbatihi wixii ka soo hadhay in lam takab fitnatan haddaanay ka baqanin qultu waxaan ihi nawaawi haddaanay alasaxu ataxriimu weeye ka huwa isagoo ilaha ayada ka huwa isaga ilaha ayada eegayo kale ayuunbu la mid yahay bu waxau leeyahay sheekhu ruuxii ee dumar ahayd xukunkeedu markay ruux dumare eegaysa ka rajulin unbay la mid tahay wa rajulin laba ruuxoo ninoo is eegaya ayuunbay labadii dumar ahayd is eegayeena ayana ay la mid noqonayaan oo mar haddii aan wax fidnayax laga baqanaya jirin dee xundhurtiiyo labada lo wixii u dhaxeeya mooye inta kale waa la iska eegaye markaa labadii dumar ahaana saasoo kaluma isku noqonayaan waxaa kaloo asaxa bu uhi inay xaaraan tahay gabadhii dimyad ahayd gaaladii dimyadda ahayd ayna dhex deganayd ayna cashuurta ka qaadinayd ilaa muslimatin inay eegto oo ruuxii muslimadda ahayd wayna iska xijaabta aw nisaa'ihin markaa la leeyahay dee waxaa loo jeedaa dumarka muslimaadka ah ee kuwa kaafiraadka ahay iyaga kuma jiraan waxaa kaloo asaxaa jawaazu nadarilmarati haweeneydu inay egtay ilaa badani ajnabiyin nin ajnabiya jirhkii siwaa maa bayna surati wa rugbati xundhurtiisa iyo labadale wixii ka saaray inay egtaa way iska bannaantay in lam taqa fitnatan haddaanay fidno ka baqanayn shahwana aanay u eegaynin oo waxay halkaa u cuskadeen xadiidkii saxiixayna caisho laga warinayahay qolada xabashadoo ciyaaraysa ay masaajidka ayagoo ku ciyaaraya ay daawanaysay nawowi ayaa wuxuu leeyahay qultu al asaxu ataxriimu inay xaaraantahay weeyeen ruuxii dumar ah inay ninkii ajnabigaha eegto ka huwa ka nadaril ajnabiyi ilayha waxay la mid tahay un eegmadiisa waa iyada uu eegayey oo dee xaaraan bay waqul lilmuminaati yaqbudna min absaarihina ayaa ilaahay yidhi xadiid ay daciifiyeen culimada qaarkoodna ay xadiid saxiixa ku tilmaameen sida tirmidi oo kale umnu salame laga warinaya waxay tidhi maymuune ayaan la joogo rasuulka ayaanu si ag fadhinay ibnu ummi maktuum saxaabigaa la odhan jiray ayaa nagu soo baxay markaarsaa rasuulku wuxu uhi ixtajabaa minhu iska xijaaba markaase waxay dhaheen alaysa huwa acmaa laa yubsir miyaanu rasuul nin indhalo oo na arkayn ahayn miyaanu nin indhalo oo na arkayn aanu ahayn rasuulku wuxu uhi afa cumya waani antuma alastuma tubsiraanihi oo adigu miyaa indhaladin miyaydan arkaynin yani isagu haddaanu idin arkaynin idinku inaa eegtaan ma banaano iska xijaaba buuli wa nadaruhaa ruuxa dumar ee eegmiddeeda ilaa maxramiha ay eegto ka cagsihi ayuunbuu la mid yahay waxau sheekhu leeyahay ruuxii dumar ahaa inay ninkii maxaarimteeda ka mid ahaa eegtaa wuxuu la mid yahay uun cagsiga cagsigeedoo ninkii eegidiisa ruux dumaro maxramkiisaa weegayey markaa haddii aan sheeg way jirin maa bayna sura wa rugba qowlkii hore ayay ka eegi kartaa qiilkii aynuhi kaas ayaaba xoog badanna yacnii intaa uu shaqaynaya wixii ka muuqda ayuunbaa u bannaan inay eegto wax ka dhaafsiisanna ma bannaana inay ka eegtaa wa mataa waktiga xaruma wa xaaraan noqda an nadaru eegiddu xarumal masu taabashadina waa xaaraan wa mubaaxaani labadooda waa la baneeyey lifastin isasarsaridii wa xijaamatin toobinkii wa cilaajin iyo daweyntii qultu waxaan ihi nawaawi haddaanay wa yubaaxu nadaru eegmo waa la banneeyaa limucaamalatin iyo wa shahaadatin iyo wa tacliimin waxbaridii iyo wanaxwiga wixii kula mida biqadri lxaajati xaajada qadarkeeda waxau sheekhu leeyahay mar alliyaaliyo markii ay xaaraan noqoto eegidi macnaa ruux alliyaaliyo ruuxii eegiddeedu ay ka xaaraan tahay xarumal masu taabashadeeduna waa ka xaaraan ruuxii dumar ahaa ee ajnebiga ahaa ee ay ka xaaraan tahay eegiddeedu inaad taabataana waa ka xaaraan taabashadaasi xataa jirkoo isgaadha salaantii baa ka sii sarrayso iyadu aan marnaba la ogolayn iyo taabasho kala toona maxaa yeelay dee taabashada ayaaba xagga eegidda xagga macaansiga iyo xagga shahwakacinta iyada ayaa ka sii daran oo masalan xagga fiqaan waxa la yidhi haddii masalan qofku sooman yahay oo ruux dumara taabto si ay manidii kaga timaado waa afurayaa laakiin hadduu eego oo isia manidii kaga timaado kuma afurayo marka waxaa labada sii xeel dheer waxa weeye taabashada haddaba wuxuu sheekhu yidhi wa mubaaxaani marka ay xaaraanta tahay eegidda iyo taabashaduba waa markaan wax dani jirin amaa haddii ay dani jirto eegiddii iyo taabashadiiba mubaaxaani ayaga waa la baneeyey maxaa loo lifastin dee ruuxii dumar ahaa waaba dhiiggii waxbaa laga sii daynaya waa la sarsaraya wa xijaamatin waala waa la toobaya wa cilaajin iyo dawadii walow meel kasta ba ha ahaato meesha ama la toobaya ama la daweynaya maxaa yeelay xilliga dee xaaraantinimayntu xaraj iyo dhibaato ayay noqonaysaa laakiin masalan marka ay ruux nin markuu ruux dumara daweynayo kow waxaa shardi ah in horta cid maxrami ay joogto oo ama ninkeedii ama aabbaheed ama walaalkeed waa in cid maxarimteedii ay joogtaa waa inaanay meeshaa jirin ruux dumara oo arrinkaa qaban kartaana waa inaanay jirin marka ruux dumar oo arrinkaa qaban kartana aan la haynin isla markaa cid maxramina ay meeshii joogto ayay bannaanaanaysaa haddii ruux dumara oo hawshaa qabata la helaya inuu ninkii faraan la galaa ma banaana haddii aan laba hayninna inuu isagoo keligii faraan la gala maahae waa in cid maxrami ayla joogtaan maanta waxay ku indicoonayaan kuwa arrimaha faraha ku hayaa wax badan oo aan masala markaa maxramku joogo aanay ruuxa dumar sheegin bay annaga noo sheegaysaayo taasaa keentay dabeetana inaanu ku gaar noqonno taasina maaha wa xujo sharci ah waxaasaa la doonayaa ay sheegaysa inay markhaati ka noqdaan oo ay ogaadaan marka arrintaa waa loo baneeyey nawaawi ayaa wuxuu leeyahy qultu wa ibaaxu nadar eegmadii waa la baneeya ruuxii dumar hadli mucaamalatin mucaamalada in loo eego masalan hadday wax kaa iibinaysa hadday wax kaa iibsanayso dee inaad eegtaa waa mida iyadana kuu bannaan haddaad dee iska aaminta iyadoo halkeeda cidi kugu qabsan mayso laakiin sharci baad u leedahay haddaad tidhaahdo ruuxan dumar wax ka iibinaya ma wax ka iibsanayo dee waxani waaba intaasoon soo celiyaayo ama ceeb yeeshee dee wejigaaga itus haddii la yidhaahdo waa sharci weeye wa shahaadatin iyo markhaati markhaati ana waa loo eegi karaa taxamulan waa da-an masalan hadda markaad markhaatiga noqonaysay dee ruuxa dumar ee markhaati ka noqonaya haddaad tida wejigeeda aan arko ayadana way bannaantay markaad ku furayso dee inay bal tii tahay iyo inay mid kale tahay si aananu markhaatiga ka ahaa iyadana way bannaan tahay laakiin xagga guurka oo kale wadaadadii wax foojarigaran jiray baa odhan jiray meesha ha la soo fadhiisiyo dabeedna ha la eego waa kuwa macal markhaatiyo macal wadaadkiiyo wuxuuba iyagu ku socdo mugdiga iyo markaa yarmadowsiga ku socdo weeye masalan marka dee weligeedii uu joogo waxba loogama baahna inaad aragto adigu odaygaa hebel la yidhaahdaa inanuu dhalay inuu ninkaa u meheriyo magacaa leh ayuunbaad markhaati ka tahi waxba wejigeeda inaad aragto shardi maaha laakiin wadaadada wax madowsanayey ayuunbaa sidaa odhan jiray wa tacliimin baridii iyadana waa loo eegi karaa markaa tacliimtaa lafteeda waxa u shardiya waxaa dee la barayo wejigeeda loo eegayaa dee waa inay wax sharciga horta ay yihiin mar labaad waa inay yihiin wax aan ka suurto gelaynin xijaab iyo sataaro loo sameeyana waxaan ku suurto gelaynin waa inay yihiin oo masalan waxyaalaha intay ku suurtay haddii la farbaraya iyo haddii masalan wax aragti u baahan loo dhigayo dee waa in la iska qaadaa wixii kale masalan dusha oo laga wadi karayo iyo iyadoo sataradaasi ay u dhaxayso taasaa lagu wadayaa wa naxwihaa iyo wixii lamida biqadari alxaajati welibana waa baahiduha intay tahay un qadarka baahida ayuun baana la eegayaa maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa addaruuratu tuqadaru biqadariha waa qaacido usuuliya shayga daruurada ah waxa lagu qadara un qadarkeeda masalan ruuxii dumar ahaa dee haddii markaa masalan meelaha naaska ay nabar ku leedahay oo laga daweynayan maradaba laga wada qaado dee sharcigu ma banaynayo hadday gacan tahay in la yidhaahdo meel kale muuji ma banaana qadarkaa loo baahan yahay ayuun baa lagu qadaraya biqadri alxaaja wallahu aclam walizawji waxa u sugnaaday annadaru inuu eego ilaa kulli badaniha jidhkeeda oo dhan inuu eego ayaa ninkii u bannaan yacni meel ka xaaraani ma jirto axaadiida markaa ku soo aroortay annadaru ila farji yurisu damsa indhala-aan baa laga qaadaa farjiga eegitaankiisa iyo waxaasina waa waxaan jirin oo markaa iska mawduuca maa ra'aytu minhu walaa ra'aa minii baa caaisha tiri yani kaa lafdiisana isna way ka hadleenoo waxaan jirin weeye ayay yidhaahdeen faslun fi lkhidba dooniddii ruuxa dumara la doonayey ayuu fasalkan u guntay sheekhu markaa khidba marka khaada la hoos dhigo waa iltimaasu lkhaatibi annikaaxa min jihati lmakhtuuba waa ninkan doonaya guurka oo guurka ka doona ruuxan dumare ee uu doonayo taxilu waxaa xalaala khidbatu khaliyatin gabadh ka khaali ah can nikaaxin iyo waciddatin gabadh ka khaaliya doonideedu waa xalaal laa tasriixun u caddayni xalaal maaha limuctadatin tucidda tirsanaysa walaa tacriidun sarbeebidina ma bannaana lirajciyatin gabadh ciddatu rajciye ku jirta waxa uu sheekhu yidhi waxaa bannaan in la doono taxillu khidbata khaliyatin can nikaaxin wacidda waxa xalaal ah oo bannaan in la doono oo guur loo doono ruux dumarahoo khaalika ahoo ka madhan nikaax bimacnaa aanay cidi qabin oo aan caqdi nin kale ku xidhnayn in la doonaa oo guur loo doono waa xalaal wa ciddati wa can cidda iyo ciddo tirsiba ruuxa dumari haddaan lana qabin ciddo tirsanayninna in la doono oo guur loo doono waa xalaal way bannaan tahay labadaasoo keliya un inay khaali ka tahay ma ahee mawaanicdii nikaaxu uu lahaa ee masalan ixraamka oo kale aynu ku soo tilmaamaynay iyo inay masalan aanay maxram ahayn iyo mawaanicu nikaax oo dhanna waa inay gabarh ka khaali a baynu nidhi guur iyo ciddo iyo mawaanicun wixii nikaaxa ishortaagayey oo dhan gabadha ka khaaliga ah ee ka madhan in la doonaa way bannaan tahay waxa kale oo gabadha yacni loo shardiyaa guurka doonideeda ay bannaan tahay waa inaan cid kalena doonidda uga horraynin cid kalena waa inaanay doonidda uga horraynin markaa sarbeeb ahaan iyo u caddayn ahaan mid kastaba in loo doonaa way bannaan tahay bacdamaaba gabadhi aanay nin afow ahayn aanay ciddo tirsanaynin mawaanicdii iyo waxyaalihii guurka is hortaagayey aanay lahayn cid kale oo doonidda uga horraysayna aanay jirin marka waa lagu ijmaacsan yahay ruuxa dumara doonitaankeedu inuu bannaan yahay sida ay xaaraanta u tahay ruux dumar ah oo nin u mehersan in la doonaa ayadana waa lagu ijmaacsan yahay walaa tasriixun limuctadatin walaa yaxilu tasriixun limuctadatin waxaa kaluu sheekhu yidhi xalaal ma aha u caddayn doonideeda la caddeeyo limuctadatin gabadh ciddo tirsanaysa in loo caddeeyo oo loo sarixo doonitaan ma bannaana ama baa-ina ha ahaato oo gabadhay dalaqaadkii u dhammaadeen oo macnaa sida aan soo noqod lahayn oo saa ku socotay ha ahaato ama rajciye ha ahaato ama yacni dalaaq gabadhaasi ha ka ciddo tirsanayso ama fasal ama dhimasho ama shubho midkay doontaba ha ka ciddo tirsanayso maxaa yeelay alla ayaa yidhi walaa junaaxa calaykum fiima caradtum bihi min khidbati nisa marka haddii ilaahay yidhi dembiili kama haysa wixii aad sarbeebteena dumarka doonitaankeeda ah waxaynu ka fahmaynaa dee inaan tasriix iyo u caddayn aan la oggolayn mar hadday ruuxii dumar ahaa tahay mid ciddo tirsanaysaa wa tacriidun walaa yaxilu tacriidun lirajciyatin gabadh ciddatu rajciye ku jirta ayadana in loo sarbeebaana ma bannaana tacriid waa sarbeebidii rajciyana waxa weeye gabadhaa la furay hal dalqo ama laba dalqo la furay ee ninkii furay ay suurtagalka u tahay intaanay cadadbixin inuu soo ceshado taasaa rajciye la yidhahda waa markaa dalqo ama laba dalqo la furay ayaa rajciye la yidhaahdaa iyo dee qolada qabta saddex aba marka saddex dalqadood oo fii kelimatin waaxidatin la furo qolada qabta in hal dalqo un laga soo qaadayo taasay leeyaha rajciye haddaba wuxuyna yidhi tasriix in loo caddeeyo gabadh ciddo tirsanaysaa ma bannaana ee masalan in loo sarbeebaana gabadh ciddatu rajciye ku jirta ayadana xalaal ma aha haddaba tasriix iyo tacriid tasriix waxaa la yidhi waa waxa dee muujinaya inuu qofkani guur doonayo masalan waa waxaa yacni inuu doonid si cad u tusinaya go-an masalan waxaan doonaya inaan ku guursado hadday ciddadaadu dhammaato waan ku guursanayaa maxaa yeelay gabadhii muctadada inay ciddo tirsanaysay haddii caynkaa loogu caddeeyo waxaa laga yaabaa inay beenba sheegto tira ciddadii oon ka dhammaanin way ga dhammaatay sidaa daraaddeed baa leeyayaan loo caddaynay tacriidii rajciye loo sarbeebo baynu tacriidkuna waxa weeye waa waxuun suurtagal ah guur doonid iyo inaanu doonin labadaba suurtagalo ah weeye oo masalan waad qurux badan tahay iyo maxaa ninku doonaya iyo adigoo kale la heliba maaye iyo ereyo noocaasoo kale ah dee waxaanay suurtagalna u tahay inuu ninkani markuu sidaa ku leeyahay uu guur ka doonayo inaanu ka doonayna uu iska kaftamayaana way dhici kartaa marka wuxuu ihi in loo caddeeyo gabadh ciddo tirsanaysaa ma bannaana gabadh ciddatu rajciye ku jirta in loo sarbeebaana iyadana ma banaana laakiin halkaa waxaanu ka fahmaynaa taa iyada kale muctadada ahan cidaturajciyada ahayn ayada waa loo sarbeebi karaa oo laa junaaxa calaykum fima caradtum bihi min khidati nisa ayaddaas ayaa tilmaamaysa wayaxilu waxa alaala tacriidun sarbeebi fii ciddati wafaatin wakadaa libaaninina waa kulmay fil adhari haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu waxa xalaala in la sarbeebo oo gabadhii loo sarbeebo fii ciddati wafaatin markay gabadhi dhimasho ka geeri ay ka cadadbaxayso ee ay geeri ninkeedii ku timi ay ka ciddo tirsanayso in loo sarbeebaa way iska bannaan tahay walow urba hal ahaatee dee aayaddaas ayaa tilmaamaysay intii laga soo lasoo tilmaamay dumarkaasi intay ku ciddo tirsanayaan ayaa ilaahay aayaddaa u yidhi walaa junaaxa caleyh wakadaa saasoo kalea tacliidka u bannaanya libaa'inin gabadh baa'intay oo bimacnaa aan soo ceshi lahayn oo ama fasaq ku baa'intay ama masalan riddo iyo gaalnimo ku baa'intay ama dalaaq iyo furid oo ay u wada dhammaatay oo baa'into sidaa aan ku soo noqod ku lahayn ayada in loo sarbeebana way iska bannaantay fil adhar haddaan qabano aayadda ayaa iska caam ah dee ninka saldanadiisina way ka go wa taxrumu xaaraana khidbatun doonid calaa khidbati man qof doonidii in lagaga dul doono waa xaaraan surixa loo caddeeyey biijaabatihi oo ogolaanshihiisa ilaa biidnihi isaga idankiisa mooyaane fain lam yujab haddaan loo jawaabin walam yuradda aan lana radin lam taxrum xaaraan noqon maysa fil adhari haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay waxa xaaraan ah khidbatun calaa khidbati man surixa biijaabatihi in lagaga dul doono yacnii in la doono gabadhuu nin hore doonay oo welibana loo caddeeyey in la ogol yahay loo caddeeyey in la ogolaaday inuu nin kale ka dul doonaa waa xaaraan iyadu khidbatun dooni calaa khidbati man surixa biijaabatihi qof khidbadiisii iyo doonidiisii la ajiibay oo loo caddeeyey oo layidhi waa ku siinaynaa inantii ama waanu ka ogolay la yidhi oo loo caddeeyey in lagaga dul doono oo laga dhufto la anna ha lay siiyo waa xaaraan iyadu ilaa biidnihi isagoo qofku idmo oo fasaxa mooyaane iyadoo weliba aanay xishood iyo baqa iyo ka ahayn ogolaanshahaasi haddii masalan dee mid madaxoo meesha haysay uu kaga dul dhufto oo dabeedna u yidhaha waan ogolahay meeshana waa ama dee yar baqanaya ama yar xishoodsan yahayba dee taasi ugu xalaalo mayse qofkii oon xishood iyo baqa toona wadini inuu ogolaado mooyaane hadduu yidhaha dee bal waxaa ka calaf qaadaan idinkuna iska soo gala amba horeba waa u wareeyey oo saa iska isaga fasaxu u idmo iya taasi way bannaan tahay maxaa yidhaha xadiidkii bukhaari iyo muslim ayaa wuxuu rasuulku yihi laa yakdub arajul calaa khidbati akhiihi ninku yuu doonin muslimkaay walaalkiisa kale muslimkaa ruuxa dumar uu doono isna yuu ka daba doonin xataa yatruka alkhaatibu qablahu aw ya'dana lahu alkhaaib ilaa uu ninkii hore iska tago ama uu fasaxo u yidhaahdo adiguna iska iska soo gal maxaa yeelay isgoyn iyo dhibaato ayaa ku jirta iyo isxasid baa meeshaa kasoo baxaya haddaba wuxuu yidhi waa cidda loo caddeeyey man surixa biijaabatihi ogolaanshihiisa waa ciddii la caddeeyey weeye ciddii loo caddeeyey in la ogol yahay ayuun baan bannaanayn in lagu dullo fain lam yuujab walam yuradda haddaan ninkii loo jawaabin lana celinin ninkii looma jawaabino waanu ku ogolayn la waanu ku diidnay lana ogola waa laga aamusay lam taxrum fil adhari adhar haddaan qabanno inay cid kale iska soo gasha xaaraan maaha markaa bacdilaba aan ninkii lana ajiibin lana celinin ayada way bannaantahay cid kale inay iska soo gashaa maxaa yeelay haweenaydii faadimo bintu qays la odhan jiray ayaa rasuulka sala allahu alay slam waxaa ku diray xadiidka muslim uu warinayo ina mucaawiya waa abaajahmin khatabaani rasuul allahu ninka mucaawiya laydha iyo abuljahmi bay doonay ee bal iiga warham ayuu yidhi ayay tidhi markaasaa rasuulku wuxu uhi ama abujahmin falaa yadacu alcasa can caatiqih ninka abujahmi la yidhaahdaa isaga ushu degtuun bay u saarantay wa ama huwa mucaawiyatu fa suluukun laa maala lahu ninkaa mucaawiya la yidhahna cantayn buma haysto waa ceydh buuli ankixii usaamata bnu zayd labadanba iska daayo ninka usaama binu zayd la yidhahdo guurso halkaa waxaynu ka fahmaynaa iyada oo laba nin ay ruux dumara doonideedii isugu yimaadeen isla markaa labadii ruux midnaba rasuulku isagoon tixgelinin buu mid kale isagii u doonay marka waxay yidhahdeen taasi waxayna tusinaysaa waa marka aanay ruuxa dumari midkoodna aanay u jawaabin ayay isugu iman karaa ama mid kalena u soo geli karaa waaye lam tacrun fi ladhaari xaaraan noqon mayse aaniga isagaa dara ka horjeeda wuxuu le waa xaaraano xadiidka ayaa idlaaqay waman ustushiira ka lagala tashado fii khaadibin midoo inan doonaya ayaa lagala tashaday dakara wuxuu sheegayaa masaawiyahu ceebihiisa bisidqin si oo run ah ayuu u sheegayaa waxa uu sheekhu yidhi qofka lagala tashado nin khaatibahoo inan doonayaa lagala tashado waxa la war bal ninkaas hebel la yidhahba inan naga doonaye hebelow nooga warran ama dee masala gabadh baaba lagala tasha bal gabadhaasaanu doonay inaynu guursanay ka warran ama masalan cid ay doonayaanba de inay jaaraan ama shuraakoobaan ama wax dhex maraan arrin weyne ayaa lagala tashaday dakara qofkaa lala tashaday wuxuu sheegayaa masaawiyahu ceebihiisa bisidqin si run ah ayuu u sheegaya ninkaa wuxuu ceeb uu ka ogyahay ama ruuxaa dumare wuxuu ceeb uu ka ogyahay ayuu u sheegayaa si looga digtoonaado isagoo weliba naseex ahaan uga jeeda ee aan dhibaato iyo collaytin midnaba aan uga jeedin maxaa yeelay rasuulka labadii ninay weydiisay wuxuu yidhi ninka abaajahmin la yidhahdo falaa yadacu lcasa can caatiqi usha garabka kama dhiga buui halkaa culimmadu lababa waxay dhaheen waa suurtagal mid w ninkani waa nin socod badanoo dee ushiisu ay degta unu saaran tahay oo kaasi uu kugu hawl badan ama waa nin dumarka garaaco oo dee mar walba un degta un ku haysta burhkiisao kelmad hadday isweydaarsaanba kaga qawun siiya mucaawiyana waa ninka aan xoolaa lahayn ayuu yidhi ee sucluugaa markaasaa daraaddeed adiga adoon waxba kusii fogaanayno adigu wixii aada ceeb ka og tahay nasteexa ahaan ayuunbaad u sheegaysaa markaa dee haddaa yar colahaydeenna dee uga sii faa'iidaysan maysid wayustaxabu waxaa la sunneeyaa taqdiimu khudbatin khudbad in laga horraysiiyo qabla alkhidbati doonidda ka hor wa qabla alcaqdi iyo caqdiga ka hor ee walow khaaba alwaliyu weligii hadduu khudbeeyo oo faqaala zawju yidhi alxamdu lilaahi wasalaatu calaa rasuuli lahi sala allahu alay slam qabiltu saxa nikaaxu cala saxiixi waa ansaxaya bal yustaxabu daalika kaa waa la sunneeya qultu waxaana yidhi haddaan awaawahay asaxiixu laa yustaxabu lama sunneeyo wallahu aclam ee fain taala dikru lfaasilu hadduu dheeraado lam yasix hamaba ansaxayo waxau sheekhu leeyahay waxaa la sunneeyaa ninka khaatibka ah ee gabadh doonaya taqdiimu khudba in khudba uu horaysiya qabla alkhidba waa khudba iyo khidba khudba waxa weeye waa hadalkaa lagu furfuranayo ilaahay mahadiisa iyo kusalliga rasuulka ee dabeetana dardaaranka iyo ducada iyo la raacinayo maxaa yeele rasuulku wuxuu yidhi xadiidka abu daawud iyo ay warinayaan kula amrin dii baalin laa yubda' fii bilxamdu lilahi fahuwa abtar arrin kasta oo xaalad weyn u saaxiiboon lagu bilaabin alla mahadiis waa midoon cidhib lahayn oo daba go-an markaa ninka doonaya dee ilaahay buu mahadinayaa oo rasuulka ayuu ku salliyaya oo cabsida ayuu ilaahay u dardaarmaya markaasuu muraadkiisa sheeganayaa markaasuu muraadkiisa sheeganayaa waana qabla alkhidba waa doonidda ka hor wa qabla alcaqdi iyo caqdiga ka hor caqdiga ka horna waxaa la sunneeyaa khudbo ayaa la sunneeyaa markaa khudbaduna waa kala labada khidbaduna waa doonidii khudbaduna waa hadalkaa lagu furfuranayo ayaa loo kala jeeda marka waa laba oo marka masalan inantii ninkii uu reerkii weydiisanayo ee uu ka doonayo ayuu khudbaddaa la imanayaa marka caqdigii la samaynayana khudbaddii ayaa lala imanaya oo masalan dee marka laysu yimaado had iyo goorale innaga lafdeen waxaad moodaa in sanimka kitaabku leeyahay yar waafaqsan yahay siay dadkeenu sameeyaanoo dee meeshaa marka laysugu yimaado ayaa nin ka wakiila ninkan wax doonaya annagaa soconnay oo inamtaa heblaayanu ka doonay ninka hebel la yidhaha baanu u doonaynayoo dabeedna intaas sare qoladii kalena way u jawaabayaano markay intaasi dhacdo ee wixii lagu kala qaadanaya in la kala qaato ayaa dabeedna caqdigii iyo khudbadiisii haddana loo gelaya markaa masala ninka khaadibka ahi dee markuu ilaahay mahadiyo ee uu rasuulka ku saliyo ee cabsida u darda aayaadkii u akriyo ayaa wuxu odhanaya ji'tu khaadiban kariimatakum waxaan idinku anigo inantiina wanaagsana heblaaya la yidhaha doonaya markaasuu dabeedna weligu ka jeeda nin la necab yahay oo maaha oo wax loo diidan yahay marka intaasi dabeetana isla dhacdo ayaa dabeedna caqdigii loo gelaya marka waa tina leey wayustaxabu taqdiimu khudbatin qabla alcaqdi caqdiga ka horna in khudbad laga horraysiya ayaa la sunneeya khudbadanna dee waa khudbatulxaajihi rasuulka sala allahu alay wasalam oo arrimihiisa ku furfuran jiray ee ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasiyi'aati acmalna man yahdi illahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah وأشhهadu an laa ilaaha ilا الlah waxdahu laa shariika lah وأشhadu ana mxamada cabduhu warasuuluh ee dabeedna saddexda aayadood la akriyayay yaa ayuha aladiina aamanu اتqu llaha xaqa تuqaati walaa tamuutuna ilaa وantum muslimuun iyo suuraة الnisaa awalkeeda ya ayuha الnaasu itaquu rabkum اladii khalaqakum ilaa raqiib lagala gaarayo iyo aayadda kale suuraة اأxzaab ya ayuha aladiina aamanu اتqu llaha waquluu qawla sadiida ilaa caظiiman iyana laga gaarayo taa weeye haddaba eeg wuxuuna yidhi qabla اcaqdi taasi iyadu waa ninku markuu doonayo un inuu khudbaddaa intuu akriyo dabeedna yidhahdo waxaan idinku socdaa inantaa heblaayaan idinka doonaya marka dabeedna waa taa laga jawaabo caqdiga marka la samaynayo iijaabka iyo qabuulka la samaynayo inayana khudbaddaa la hormariyo ayaa la sunneeyaa taqdiim khudba daba waxa dhacdoon in badan wadaadada ku arkay masalan caqdigay sameeyaan zawajweynata heblaayo hebel baan kuu guuriyey oo lay wakaashay oo caynkaasi baan kuu guuriyey waan aqbalay meherkeedu w marka la dhameeyo ayuu dabeedna khudbadii bilaabaya in alxamdulilah naxmadu nastaciin odhanaya ma arag inuu meel alla meela ku taalo waana kan kitaabku wayustaxabu taqdiimu khudbatin qabla alcaqdi caqdiga intaan waan kuu guuriyey la odhanin ayay khudbadda hormaraysaa ee marka la yidhaha waan kuu guuriyo meherkeedu waa intaa in haddana khudbadii gadaal laga akriyo taasi wax jira maaha waayo khudbadan waa waa iftitaax waa tii lagu furfuranaya hadalkaba weeye rasuulkuma wax kasuu qabanayaba uu ku furfuran jiray marka aad bay ugu badan tahay mana arag anugu wax sheegaya haddaba wuxuu sheeku uhi walow khaaba alwaliyu weligii ayaa khudbad akriyey weligii ayaa khudbad akriyey alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah zawajtuka intuu saa yidhi waan kuu guriy inanti heblaayo hebel zawjkii ayaa isna wuxuu hi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah qabiltu waan aqbalay buu isna khudbadaasu akriye saxa nikaaxu cala saxiixi saxiix haddaana qabano wuu ansaxaya guurkaas maxaa yeelay dee waxaan soo kala dhex galay masaalixulcaqdi buu ka mid yahayo ma kala goynayo markaa eeg waxaa la diidan yahay ta weligu way ka horraysaa weligii markuu khudbadii akriyo uhi inanta heblaayo hebel ee aan weliga uhay waan kuu guuriyey waan aqbalo hadal ka odhan lahaan buu isna yidhi in alxamdu lilah naxmadu dabeedna khudbadiibu iska bilaabo markaasuu i qabiltu markuu khudbadii dhameeyey wuxuu leeyahy cala saxiix khilaaf baa ku jiray waa ansaxayaa oo maxaa yeelay waxaan soo kala dhex galay baa caqdiga masaalixdiisii un ka mid a saanigu wuxuu leeyahay ma ansaxayo shaygan faasilkee soo kala dhex galay caqdiga kama mid ahaa sidaas ayaa maawardi iyo culimo fara badan ay saxiix yidhaano shaaficiyada ka midi waxaa buu sii raaciyey bal yustaxabu dalika buu yihi waa raafici ka waaba la suneeyaaba xadiid baa jiro waaba iska sunnay inuu zawjkuna saa yidhahdo qultu waxaan ihi nawaawi haddaanay asaxiixu laa yustaxabu lama sunneeyo ayuu markaa nawaawi maxaa yeelay kuma soo aroorin in laga tago ayaa wanaagsan fa in taala dikru haddaba hadduu dheeraado buu hi dikrigaasi alfaasilu ee iijaabka iyo qubuulka soo kala dhex galay hadduu dheeraado lam yasixa guurki maba ansaxayaba haddii masalan zawjkii markuu weligii iijaabkii la yimaado ee idhaahdo inantaa waan kuu guuriyey hadduu dabeedna dabada qabsado un zawjkii un khudbad dheer inuu dabada qabsado oo dabeedna dadkii iska dabeetana jees jeestaan oo la yidhaahdo ninkii dee ninkani uu wax kalaabuu soo wataa iyo hadal kale araar kaloo ninkan galay wax kaluu soo wataayo qabuulba uma jeedo ee ninkii waa iskaga jeestay hadduu heer kaa gaadho lam yasixa caqdigii ma ansaxayo marka nikaax maxaa yeele wuxuu dareensiinayaa inuu dee iskaga jeestay marka waxaa la mida iyaguna dee hadalladan wadaadadu ay isla rafanayaane sidaa dhahee qabilta nikaaxaha wariga daba dhahee ayana maantao dhan laysku celcelinayo laisla dhidiidayo ayaa iyaguna markaa la mida waxaa kaloo iyadana qaladaho aan wadaadada ku dareemay masalan markuu yidhaahdo waan kuu guuriyey aqabilta zawa ma aqbashay ma aqbashay ilaa ay odhanayaan war waan aqbalay dhe iga daba dhe xoogay hadallo badan baa meeshii soo gelaya marka wana waxaa faasilka ah weliba waa hadal ajnabiya kaasi oon shaqaba kulahayn aamdu alxamdulilah wasalaatu wasalamu calaa rasulilah baa la isku haystay kani wuxuu noqonayaa dee mid ka duwan markaa aqaabilta ma aqbashaydaasi iyadana waxaan kutubta ku jirin weeye waan kuu guuriyey bes waa inu idhaa waan kaa aqbalay guurkeeda aqaabilta nikaxa aan la soo gelinin taana wadaadada aad bay sameeyaan faslun fi arkaani nikaaxi iyo wakayriha halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekh guurka bal tiirarkiisii guurka tirarkiisa marka arkaanta nikaaxuna waa shan saynu soo tilmaannayoo zawji iyo zawja waa labada ruuxa isguursanaya iyo weligii isu guurinaya shaahidaan labadii markhaati iyo siiqadii oo ijaab iyo qabuul ah waataynu soona tilmaannay kitaabka awalkiisii shuruudda ay shantaasi yeelanayaano ilaa konton baaba la gaadhsiiyaaye shan iyo afartan ayaynu inagu soo tilmaanay markaa wuxuu sheekhu yihi innamaa yasixu nikaaxu nikaaxu wuxuu ku ansaxayaa biijaabin iijaab wahuwa iijaabkiina zawajtuka waan kuu guriyey oo ankaxtuka ama waan kuu nikaaxiyey wa qabuulin iyo aqbalin bian yaquula zawju waa inuu yahay tazawajtu waan guursay aw nakaxtu aw qabiltu nikaaxaha waan aqbalay aw taswiijaha ama guurinteeda wuxuu sheekhu leeyahay wuxuu ku ansaxaa uun nikaaxu biijaabin siiqadii bay inoogu horeysay iijaab iijaabkii oo ah waan ku zawajtuka waan ku guriyey ankaxtuka waan ku guriyey hantaydii masalan wa qabuulin iyo aqbalid oo uu yidhaahdo kii wax guursanayey tasawajtu waan guursay aw nakaxtu ama waan guursaday aw qabiltu nikaaxahaa guurkeedii waan aqbalay macnaha nikaaxa inkaaxa guurinteedii guursay waan aqbalay ama taswiijha aw qabiltu taswiijha guurinteedii ayaan aqbalay dee in iijaab iyo qabuul la fiirinayo culimmadu way ku itifaaqsan yihiinoo cuquuddii kale ayay la mid noqonaysaa inaan guur iijaab iyo qabuul la-aantii aanu ansaxaynin ama alfaadan ayadana yani waa kuwa ku soo arooray bay yidhaahdeen nusuusta taswiijka iyo nikaaf wayasixu waxaa ansaxaya taqadumu lafdi zawji zawjka lafdigiisu inuu cala lweliyi ka hormaro walaa yasixu mana ansaxayo ilaa bilafdi taswiiji aw ilinkaax wayasixu bilcajamiyati waxaan carabi ahayn waa ku ansaxaya fil asixada daqda laa bikinaayatin maya qaطcan ayada goonaanba waxa uu leeyahay sheekhu waxa bannaan inuu horu maro lafdiga zawjku inuu lafdiga weliga ka hor maro ayaa bannaan dee maqsuudkii baa iska xasilaya oo leelaya ama hormara amaa dib dhace masalan ninkii oo yidhaahda ninkii waxa doonaya zawijni ibnataka inantaada ii guuri dabeetana u yidhaha zawajtuka waan kuu guuriyey waa lafdigii zawjka oo hormara waa sidii iga iibidi aynu beeca kusoo maraynay maqsuudkii ayaa ku xasilaya walaa yasixu ilaa bilafdi taswiiji aw ilinkax shaaficiya iyadu waxay leeyihiin lafdigaa guurin taswiij iyo inkaax labadaas ayuunbaa guurka uu ku ansaxay iyo wixii laga ishtiqaaqday hibe iyo tamliik iyo tamkiin iyo xalaalayn iyo bannayn iyo iyadoo ereyada kuma banaana bay leeyihin guurku kuma guntamay ittaqullaha fi nisa rasuulku wuxu uhi dumarka ilaahay kaga baqda fa inakum akhradtumuuhuna biamaanati illah wastaxlaltum furuujahuna bikelimati illah yani waxaa ku qaadateen ilaahay amaanadiisa farjiyaalkoodana kelimadda ilahay baa ku xalaashateen kelimadda ilaahayna waxay dhahen waa taswiij iyo inkaax maxaa yeele qur'aanka dee labadaa lafdi ayuun baa kusoo arooray markaa in ayagii un la isdul taago ayaa waajib ah daba riwaayaad baa jira bukhaariga masalan riwaayo ku soo aroortay ninkii tii nafteeda u hibaysay laba lafdi oo kaleba way ku soo arooreen mallagtukahaa iyo amkantukahaa ayaa ku soo arooray marka halka aad iyo alxaad baa looga murmay oo looga dooday waayo waa isla xaadise keli ah ayaa intaasoo lafdi saddex afartaa lafdi taswiijkaa saddexaada taswiijka ama inkaaxdhe iyo tamkiinka iyo tamliigga ayay kusoo wada arooreen marka meeshii midun baa dhacay may wada dhicin marka ibnu daqiiq alciid iyo rag fara badani waxay leeyihiin taswiijkaasunbaa maxfuuda inta kalena shaad bay noqonayaan culimada qaarkood waxay leeyihiin maye waxaaba wahmi ka dhacay ninka raawiga ah ayay noqonaysaa ama macne ahaan buu ku wariyey ninka raawigiiyo lafdigiiba musoo qaban culimada qaarna waxay le waxaaba suurtagala inuu saddexda ereyba rasuulku uu kulmiyey uu sidaa ku yidhi maalikiyadoo kale waxay ayagu leeyihiin wax alliyaaliyo erey kasta oo haddii nikaax lala xidhiidhiyo guurku tusinaya waa ku ansaxaya mar haddii sadaq waxaan leeyahay haddii sadaq lala xidhiidhiyo meher haddii la raaciyo wayasixu caqdu nikaaxi bilcajamiyati filasax cajamiyana wuu ku ansaxay waxaan carabi ahayn af aan carabi ahaynna isna wuu ku ansaxayaa maxaa yeelay dee lafdigaan guurintani taswiijkani waa lafdi aan icjaaz ku tacalluqinoo in waa la turjumi karaa markaa taanigu wuxuu leeyaha ma ansaxayo lafdigaa waaridkee soo arooray uun waa in lagu yidhaahdaayo la bartaa qowl haaliaa jira wuxuu leeyahay maya ciddii aan carabida garanayna cajamigooda ha ugu ansaxo ciddii carabida garanaysana yaan ugu ansixin ki qowlkaa saxii waxa weeye inuu ansaxayo af soomaaliga waa lagu turjumi karaa laa bikinaayatin qaطcan ayada malda kuma ansaxayo waan ku xalaaleeyey oo kale dee dadkan shuhuudda ah ee markhaatiyada ahi wuxuu qofku niyeysan yahay dee kama warqabaan marka waa in hadal sariixa lagu yidhaahdaa walow qaala hadduu yidhaah zawajtuka waan kuu guri faqaala wuxu uhi qabiltu waan aqbalay lam yancaqid ma guntamaya cala almadhabi madhab haddaan qabano ee walow qaala hadduu yidhaha zawijnii guri faqala yidhaha zawajtuka waan kuu guri aw qaala lweliyu waa tazawajaha guurso faqaala wuxu uhi tazawajtu waan guursay saxa waa ansaxaya waxau leeyahay sheekhu hadduu weligii yidhaahdo zawajtuka warniyow inantaydii baan kuu guuriye faqaala dabeedna zawjigeeda wuxu uhi qabiltu waan aqbalay lam yancaqid nikaaxaas ma guntamaya cala almadhabi haddaan qabanno yacni waxaa la doonayaa qabuulka markuu qofku samaynayo iska jira waa in uu la yimaado ama magaceeda ama damiir u noqonaya ama ishaaro waa inu ku sameeyaa zawajtuka fulana bintu fulana heblaaye hebel baan kuu guuriy qabiltu zawaaja fulana bintu fulana heblaaye hebel guurkeeda waan aqbalay zawajtu taswiijha guurinteeda waan aqbalay damiir baa u noqonaya markaana ama qabil waan aqbalay tan guurkeeda waan aqbalay saa ku yidhahdo ishaaro ku sameeyo laakiin waan aqbalay keli ah waana siday u badan yihiin kuma guntamayo guurku maxaa yeelay waxay leeyihin ninka aqbalitaankan eeg meesha taswiijka inkaaxdaa laga doonayay dee ninkan aqbalayay lamu imanin nikaax iyo taswiijintii niyadiisuna wax ma faa'iideynayso hadduuse yidhaah buu ihi khaadibku weliga uhi zawijni inantaada ii guuri dabeedna wuxu uhi zawajka waan kuu guuri ama weligii baa tazawajha waar inantayda guurso dabeedna wuxu tazawaj waan guurso saxan nikaaxu nikaaxu waa aqbala waa ansaxayaa labadaa masaleba zawjkaanu marka dambe ba aqbalayna maxaa yeelay dee istidca jaazim ah ayaa marka hore ku jiray maxay leey ninkii reer miyiga ahaa ee rasuulka yidhi zawajni ha ii guuri zawajtuka bima macaka min alqur'aan buu yidhi ee qabiltu markii dambe dhan muu odhanin waaye walaa yasixu ma ansaxaya tacliiquhu guurka in wax lagu xidhaa ee walow bushira biwaladin haddii loogu bishaareeyo ilmoo faqaala ilaahi in kaana unhaa hadduu yahay mid dhadig faqad zawajtuka waan kuu guuriyey aw qaala mucri in kaanad bintii tulliqad haddii inantaydii la furay oo wactadad ay ciddo tirsatay faqad zawajtuka waan kuu guuriyey falmadhabu butlaanuhu guurkaasi inuu baatil yahay wey waxau yihi sheekhu ma ansaxayo tacliiq in lagu sameeyo guurka wax kale lagu xidho adeecaddu markay soo baxday inantaydaan kuu guuriy markay ninkaas yimaado waan kuu guuriye in sha allah yacni oo u tabarugaan uga jeedo iyo mooyaane haddaba wuxuu yidhi masalan waa inuu guurku munajas iyo saa ugoyn waan kuu guuriyen waxba kala lagu xidhin da wuxu uhi masalan haddii loogu bushaareeye nin baa la yidhi ilmaa kuu dhashay dabeedna midag fadhiyey buu yidhi in kaanad unsaa hadday inan tahay faqad zawajukaa waan kuu guuri kii kalena wuxu uhi waan aqbalay inantaa guurkeeda ama wuxuu yidhi in kaanad bintii tulliqat ama taluqat hadday la furay mid baas bay isla kaleednaayeeniin haddii la furay oo wactadad dabeetana ay ciddo dhammaysatay faqad zawajukaa waan kuu guuriyey falmadhabu butlaanhu nikaaxi labadaas suuraba waa baatil walow yani inanba ha noqoto wixii loogu bushaareeyey ama ruuxii dumara ha la fura haba ciddo tirsatee maxaa yaha tacliiq ayaa ku jira siiqadii fasahaadiyey ayaa meesha soo galay walaa tawqiituhu wakti u samaynaa ma banaana walaa nikaaxu shikaarina ma ansaxayo wahuwa nikaaxu shikaar zawajtuka waan kuu guuriyey calaa an tuzawijani bintaka inaad inantaada ii guuriso wa budcu kuli waaxidati mid kasta farjigeeduna sidaaquul ukhraa weeye fayaqbalu dabeedna waa aqbalaya fain lam yajcal ilbudca sadaaqan haddaanu ka yeelin falaa saxu asixatu weeye walow sameeyaa hadday magacaabaan maalan maca jacli ilbudci sadaaqan iyadoo laga yeelayo baala fida saxi haddaan qaban waa buraya waxau sheekhu yidhi waxa kaloon bannaanayn nikaaxu waa inuu mudlaq yahay nikaaxu waxa shardi inuu mudlaq yahay haddaynu saanay in lagu wakteeyo muddo ma banaana oo masalan la yidhaahdo idantaa waan ku guriya bil bil inaad qabto sanad inaad qabto ninka hebel la yidhaha intuu imanayo maxaa yeelay dee nikaaxulmutcihii la diiday ayuu noqonayaa berigii hore awalan islaamka islaamka awalkiisa horena waa la rukseeyey oo sidaa cunidda meytada oo kale ayay ruksey markaasaa sanadkii khaybara la xaaraantinooyey markaasaa haddana sanadkii camulfatxi la xalaaleeyey la ruksey ama xajatulacni weyn dabeetana markii dambena ila alabad ayaa loo xaaraantinimeyey dhowr shay oo naasakoodu iyo xaaraameyntoodu ay soo noqnoqotay ayay ka mid tahay markaa rasuulku sal xadiid ay saxiixayn ku soo arooray wuxuu rasuulku yihi waxaan idiin ibnay inaad dumarka ku istimtaacdaan oo muddo a iski qabtaan alaa wainala qad xarama daalika ilaa yowmi alqiyaama ilaahayna waa xaaraantinimeeyey taa ilaa qiyaama ninkii ay cidi ka tahay agtooda dumarka muddada uu ku guursaday ka ayaa falyukhilla sabiilaha waddadeeda ha u sii daayo wuxuu siiyeyna yuu waxba ka qaadanin markaa xaggaa koonfurta iyabuu ku badan yahay oo qudbusir iyo ayaa la yidhaahdaa hadiyo golaado markaa dadkii meelahan ka tegtegi jiray dumaradii meelahan ka tegtegi jiray baa ay meelaha markay meelaha tagaan ay wax ka soo qaadqaadanayaan ayaa dabeetana hoostaa muddo yar biliyo wax laysii qabqabi jirayo iminkadan lafdeedaba waxaad mooddaa inay wax kasii jirjiraan oo odaybaba maalin dhaweyso la weydiinayo oo lahaa meel halkanoo tuulooyinkan hawdkeennana ayaa nin la yidhi inan anagu u ahaaba ayaa la yidhi bil miwitano ayaa la guursaday ee bal ka warran oo wadaadaaba u meheriyey buuhi bishaa marka waa waxaan banaanayn weeye walaa nikaaxu shikaar nikaax la nikaaxu shikaar isaguna ma banaana oo isna waa la nahiye xadiis saxiixayn ayaa isna ku saaray inaanu banaanayn nikaaxu shikaar waxa weeye waa laba oday oo habla isweydaarsanayoo meherna aan la siinayne odhanaya unaan kala kaxaysano waxa weeye huwa zawajtuka inantaydii baan kuu guuriyay calaa an tuzawijanii bintak adna inaad inantaada ii guurisaan inantaydii kuu guuri wabudcu kulli waaxidna sidaaqu lukhraa ee maxay inaga doonayaan mid kalena ta kalean meherka intaa aabaheed qaatay inaan ta kale meher uga dhigno wabudcu kulli waaxidatin sidaaqu lukhraa ta kale farjiyo ta kale ayuu markaa sidaaq u yahay meher u yahay fa yaqbalu kii kalena wuxuu aqbalaya waan guursay inantaadii taydiina waan kuu guuriy waxaad sheegtaan kuu guuriy baakaasina ma banaana rasuulkuna wuu nahiyey haddaba xikmadda ku jirtaa waa maxay baa le culimada qaar waxay leeyihiin dee tacliiqan ayaa meesha soo galay qaarna waxay leeyihiin maye meherbaan meesha jirin meher la-aanta ayay cilladu tahay oo xaggaasaa laga diiday culimada qaarna waxay leeyihiin dee waa budcigan tashriiga lagu samaynaye nikaaxi wuxuu ku arooraya laga dhigay ruux dumar iyo sidaaq mid kale ay leedahay markaa gabadh laba nin loo wada guuriyey ayuunbay ka dhigan tahay haddaba wuxu uhi fain lam yajcali lbudca sidaaqan haddaan farjigaa isaga sidaaq laga dhigin inantaydii baan kuu guuriyey si aad inantaada igu guurisan buri fal asaxu asixa horta guurkii waa iska ansaxayaa mid walbana dee waxaa lagu yeelanaya un meherumahaalun mid waliba meherumahaalun bay odaygaa ku yeelanaysa walow sameyaa hadday magacaabaan maalan maca jacli budci sidaaqan ayagoo budcigiina sidaaq ka dhigin ay waxoogayna raaciyeen wa budcu kulli waaxidatin wa alfin mid walba farjigeeda iyo kuni waa takanuu sidaaq u yahay badala waa buraya fil asix haddaynu qabano maxaa yeele tashriigiiyo wadaajintii ayaa suurada ku sugan hadduu midkood magacaabana waa la mid walaa yasixu guurkii ma ansaxayo ilaa bixadarati shaahidayni laba markhaati xaadiridood mooyaane ma ansaxayo wa sharduhumaana xuriyatun weeye wadukuuratun iyo labnimo wacadaalatun iyo cadaalad wa samcun wa basarun maqal iyo arag wa fi lacmaa wejhun baa ku sugan walasaxu asaxo inciqaaduhu nikaaxi inuu ku guntamayo biibnihi zawjayni labada zawj labadoodii inan wa caduweyhima iyo labadoodii cadow waa ku guntamaya waxau sheekhu leeyahay shardo rugnigii labaad oo rugnigii saddexaad ayuu inoo galay oo rugnigii zawjada isaga kama hadline markaynu wuxuu ka hadlay halkaa siiqadii ayuu kaga soo hadlay halkana kii labaad ayuu inoo gelaya markhaatiyadii marka wuxuu sheekhu uhi nikaaxu ma ansaxiya ilaa bixadarati shaahideyn laba markhaati oo meesha goobjoog a mooyaane ma ansaxayo waxaala rasuulku sal ly slam uhi laa nikaaxa ilaa biweliyin washaahiday cadli guur ma jiro ilaa weli ayuunbaa wax guurin karaa washaahiday cadli iyo laba shaahid oo caadilina wamaa kaana min nikaaxin calaa gayri dalika fahuwa baatil guur alliyaaliyo guurkii sidaasi aan ahayn ku dhaca ee weli la-aan ku dhaca ee markhaati la-aan ku dhaca fahuwa baailun waa baail weeye midaan waxba ka jirin weeye wa sharduhumaa haddaba labada markhaatina waxa u shardiya xurriyatun xorriyaa loo shardiyaa markaa addoon markhaati ma noqonayo oo dee ehel markhaati umaaha wa cadaalatun wa dukuratun labnimo ayaa la shardiyaa ee dumar isna kuma guntamo nin iyo laba dumarana kuma guntamo maxaa yeele hadalkoodaba kuma sugmaynin abu xaniifaa qabaa isagu in laba islaamood iyo nin ay wadageli karaan haddii wax kale la waayo wa cadaalatun cadaalad baa la shardiyaa ee mid faasiq ah iyana kuma guntamayso oo la yidhaha bal hadda soo weysaysa un waa faasiq isna kuma guntamayso wa samcun maqal baa la shardiyaa walo waxaa tahay mid dhega culus oo loo yar dheerdheeraynayaba ha ahaadee maxaa yeele waxaan dee laga markhaati kacaya waa hadal waan kuu guuriyey daasaa laga markhaati kacaya dee waxa laga maarmaan maqal kii aan midhba maqlaynin ku guntami maayo muxuu sheegi muxuu furay waxba mu maqlayn wabasarun arag baa la shardiyaa maxaa yeele aqwaashu dee aragti iyo maqal unbay ku sugnaataa ciddii wax lahayd haddii la yidhaahdo waan maqlayay nin sare oo keebuu ahaa dee mooyij wa fi lacmaa wejun kaindhaale isaga weji baa ku sugan oo leh waar meesha hadduu joogo isaga way iskaga guntabaya ha iska indhalaaadee dee shahaadada guud ahaan ehel buu isagu isaga yaryahay buu leeyahy shuruuddiisa kalena waa taan soo tilmaanay walasaxu inciqaaduhu asax waxa weeye inuu guurkii ku guntamayo biibniya zawjayni labada zawj labadooda inan masalan haddii ay islaan iska yar hore ahayd oo laba inan wadataa de haddii labadeedii inanba markhaati looga dhigo way iska banaantay ama ninku hadduu laba hore wato markhaati laga dhigo way iska banaantay ama hadduu midba mid wato oo dabeetana labadaasu markhaati laga dhigo way iska banaantay